بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ولا ليال وحنك ورمضنا قصة يأجوج يا مأجوج een majuuj iyoiyo yajuuj waa laba qabiil ama laba qoom oo ka tirsan basharka ama bani aadamka maaha jin maaha xayawaano kale ee waa dad ka mid ah basharka iyo bani aadamka waxay kasoo farcameen nebi aadam calayhi salaam waa duriyadii nebi aadam sidoo kale waxay kasoo farcameen duriyadii nebi nuux calayhi salaam maadaama nebi nuux calayhi salaam qoomkiisii dhammaantood intii mu'miniinta ahayd mooyaane intii kale la halaagay oo la qarqiyey oo biyihii lagu qarqiyey waxa soo hadhay waa qoomkii nebi nuux waxaa ka soo hadhay qoomkiisii isaga iyo intii mu'miniinta ahayd sida culimmada sida uu allah sheegayana subxaana wa tacaala durriyaddii nebi nuux oo keliya ayuu baaqi ka dhigay marka durriyadda nebi nuuxna way sii maraan yajuuj iyo majuuj marka waa bashar ka mid ah duriyadii nebi nebi aadam iyo nebi nuuxba calayhim asalaam nebi nuux sidaan ognahay wuxuu dhalay saddex wiil oo la kala dhaho sam iyo xam iyo yaafith sam waxa weeye waa waxaa kasoo farcamay waa semitic sam ama semitic ba lagu yeedhaayo waxaa kasoo farcamay carabta iyo reer bani israa'iil xamna dadka madowga ah ama afrikaanka ah ayaa kasoo farcamay yaafithna waxaa kasoo farcamay dadka turkida u badan ama mangooliyiinta iyo indhayarta dadkaas ayaa kasoo farcamay yaafith ibnu nuux yajuuj iyo majuuj waa laba qabiil oo iyagu kasoo farcamay yaafith ibnu nuux ayay kasoo farcameen marka iyaguna waa duriyadda nebi nuux ayay kamid yihiin calayhi salaam astaamaha ama sifooyinka la siiyo yajuuj iyo majuuj way fara badan yihiin waxyaala badan baan ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala laakiin kelmadatan yajuuj iyo majuuj waa laysku qabtay oo waxa la yidhi xaggee ay ka timi oo xaggee laga soo dharaandhiriyey culamada waxay leeyihiin bimacnaa ajiiji naar baa laga keenayoo ololka iyo holaca dabka ayaa laga keenay ajiiji naarkaasi ka timi qolo kalena waxay leeyihiin waxay ka timi ujaajan bad marka ay badda biyaha dhanaan ujaaj biyaha dhanaan ayaa la dhahaa sida bad oo kale halkaasay ka timi subxaana allah wallahu aclam marka labadan qabiil ee yajuuj iyo majuuj la dhaho waa laba qabiil oo bani aadamka ka mid a xayawaana maaha basharna xayawaana maaha jinna maaha laakiin sifooyinka haraa'ibka ah ee lala yaabo ayaa culimmada qaar ay ka hadlaan sida muarikiinta iyo qaar ka mida mufasiriintu oo ay ku tilmaamaan qolo waxay leeyihiin waxay u eg yihiin sida ka suganba rasuulka sala allahu calayhi wasalam dadka turkida ee ay isku jinsiga yihiin ama mangolyiinta ayay u egyihiin oo waa dad indhayar sankooduna kamas ayuu leeyihin timahooduna waa jaallo guduud ah oo kale ayuu leeyihin wejigoodu waa weji ballaaran sifooyinka kale lasoo arooriyey waxaa ka mid ah in ay yihiin dad aada u dhaadheer qola waxay leeyihiin waa dad aada u dhaadheer kuwa kalena waxay dhaheen may waa dad gaagaaban oo aad bay u gaagaaban yihiin oo dhego dhaadheerna way leeyihiin laakiin waa dad tiro badan waa dad aada iyo aada u tiro badan oo inta aanu qofku aanu dhiman waxa uu ka tagaa duriyadiisu markay gaadho kun qof subxaana allahi alcaliy alcadiim marka kun qof ay gaadhaan ayuu duriyadiisu ayuu geeriyoodaa marka waa dad aada u tiro badan axaadiis badanna way tilmaamaysa inay dad aada iyo aada u tiro badan yihiin riwaayadaha saxiixa ah waxay ku tilmaam tilmaamaya inay tiro badan yihiin waxaa ka mid a xadiis laga soo wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala ayaa maalinta qayaame nebi aadam ku odhanaya aadamow kac oo soo saar duriyadaada ciddii ka gelaysa naarta subxaana allah ciddii naarta ka gelaysay soo saar nebi aadam wuxuu weydiinayaa eebba subxaana wa tacaala eebba yaan soo saara eebba wuxuu ku odhanayaa kunkii kastaba ka soo saar sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan qof subxaana allahi alcaliy alcadiim halkaa markay marxaladdu marayso ee la arko in kunkii qofba hal qof cadaabta jannada la geynayo inta kalena na- cadaabta loo dareerinayo halkaas markay tahay ayaa ilmaha yari uu coroobayaa tii uurka ku siday waxna ay dhicinaysaa ilmaheedii yaraydee uurka kuwa- ku wadatay dadkana way waalanayaan oo waxaad moodaa inay waalan yihiin mana waalne ee wax kale kama xume ee ee cadaabka eebba ayaa daran waxay ku dhaheen markaa saxaabadii markay maqleen xadiiskan way cajabeen oo way yaabeen oo cabsi bay dareemeen way baqeen subxaan allah waxay ku dhaheen rasuulkii ilaahayow oo yaa noqonaya midkaas nebigii ilaahay calay- calayhi salaam waxa uu ku yidhi bushaaraysta midkaas ayaa idinku digidin wuu dejiyey nebigii ilaahayo wuxuu yidhi yajuuj iyo majuuj baa kunka ah sagaal iyo sagaashanka kale waa yajuuj iyo majuuj waa labadaa qabiil marka waa dad aada u tiro badan subxaana allah aada iyo aada u tiro badan oo cadadkoodu uu aada iyo aada u tiro badan yahay marka xadiiskan wuxuu tilmaamayaa in ay iyagu ka mid yihiin basharka bani aadamka oo nebi aadan ay ku abtirsadaan kow sidoo kale inay aada u tiro badan yihiinna wuu inoo tilmaamaya yajuuj iyo majuuj waa laba qabiil oo dhulka fasahaadinaya oo dadka bini aadamka locol ah oo dadka wixii kasoo horbax ee ama eh, ha noqoto eh, b- dhir ama ha noqoto ama xoolo wixii kasoo horbaxaba cunaya oo liqaya oo burburinaya dhulka fasahaadinaya waxaa lagu eh, awday oo lagu xidhay sad ama xidheen ama gidaar baa lagu xidhay ninkii dhulka meeray ee caabidka ahaa boqorkii dulqarnayni la odhan jiray calayhi salaam ayaa wuxuu u tegay qoom eh, laa yakaaduuna yafqahuuna qaawula aan hadalba garanayn qoom aan luqad garanayn ayuu u tegay marka qoomkaasi si ay ula hadleenba waxay ku dhaheen dulqarnayn dulqarnayn oo qoomka qabaa'ilkan la dhaho yajuuj iyo majuuj waa dad dhulka fasahaadinaya marka dadka iyagii way laayeene ee sad noogu samee ama biyo xi- een, xidheen ama gidaarkaas ku samee si aanay noogu soo tallaabin oo aanay een, eh, eh, ummaddii u fasahaadinin dulqarnayn wuxuu ku yidhi awood igu caawiya aatuuni zubar alxadiid waxaad isiisaan xadiida macdanta xadiida ah isiiya macdantii baa een, loo keenay markii macdantii loo keenay ayuu macdantii ku awday meeshii markuu macdantii ku awday ayuu dha- ayuu dhalaaliyey oo gubay macdantii birta ahayd ee xadiidii kadibna dusha wuxuu kaga daray naxaas kale markaa halkaas ayuu ku awday sadkaasna waa u sameeyey oo buurti dhexdeedii halkaas ayuu ku awday oo dadkii halkaas ayay ku xanimeen een, yajuuj iyo majuuj allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka waramaya waxa uu leeyahy fama staطaacuu fama staطaacuu eh, an yadharuuhu wama staطaacuu lahu naqba maysan karin in ay kasoo baxaan meesha markii uu dulqarnayn meeshii awday maysan awoodeyn in ay kasoo baxaan manaysan qodi karaynin oo maysan daloolin karaynin markuu dulqarnayn calayhi salaam uu qoday ee uu hagaajiyey meeshii ee uu dhisay ee uu awday ayuu dhahay hada raxmatu min rabbi taasi waa raxmad xagga eebba ka timi aniga awoodeyda may ahayne ee waa raxmad iyo- iyo cilmi uu eebba uu siiyey faidaa jaa wacdu rabbii jacalahu dakkaa markuu yimaado yabooha ee bahayna wuxuu ka dhigayaa mid burburta oo meeshan way burburinayaan oo marka ay timaado calaamaat saaca ama ashraatu saaca ee maalinta qiyaame marka ay soo dhowdahay ayaa la burburinayaa oo yajuuj iyo majuujna ay kasoo baxayaan meesha wa kaana wacdu rabbii xaqa yabooha ee bahayna waa ku xaq ah allah waxa uu leeyay watarakna bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin waxaan ka yeeli qaarkood in ay maalintaa kuwa kale dhex galaan yamuuju fii bacd marka ay soo baxaan ayay dadka soo dhex geli doonaan Een, yajuuj iyo majuuj way soo bixi doonaan marka ay soo baxaan een, dadka iyo eh, way fasahaadinayaan markaas dadka ayay laynayaan een, godkan kan ay ku jiraan way isku dayaan in ay qodaan xadiis ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay sadkii ama xidheenkii uu dulqarnayn uu ku awday yajuuj iyo majuuj way qodeen oo way een, isku dayaan inay kasoo baxaan sida laga warinayo zaynab bintu jaxsh oo ahayd marwadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo xaaskiisii ilaahay raalliha ka ahaaday waxay tidhi maalin ayaa rasuulkii ilaahay calayhi salaam uu soo galay isagoo warwarsan waxaanuu yidhi weylun lilcarab weylun lilcarab hoog ayaa carab u sugane shar soo dhawaaday ayaa hoog ugu simayay dabadeedna waxauu yidhi maanta waxaa la furay dalool sadkii ama meeshii xidheenkii iyo ajuuj iyo majuuj xilli xilliga rasuulka ayaa dalool la furay daloolkaas ayaa la furay subxaan allah sidaas oo kale ayuu yidhi inta uu isku qabtay suulka iyo fartan murdisada la dhaho ayuu yihi intaas oo kale dalool ah ayaa la furay maanta marka waa la waa la furay waa xilliga rasuulka sala allahu caleyh wasalam marka iminka ma garanayno daloolku inta uu leegyahay wallahu aclam sidoo kale xadiis kale oo uu imaamu axmed uu warinayo waxa uu leeyahay way qodaan gidaarka kan gidaarkan maalin kasta way qodaan yajuuj iyo majuuj oo markay qodaan ee ay in yar u dhow yihiin oo aba arkaanba ilayskii qoraxda ayay si noocan ma daal baa ku dhaca way caajisaan waxay dhahaan berritole ayaan dhammaystiran dib bay u noqdaanoo markay dib u noqdaan ay seexdaan ama ayay doonaan inay nastaan ayay soo noqdaan marka dambe mise waxay kusoo noqdaan gidaarkii ama meeshii ay dumiyeen oo sideedii ah oo kaba sii adagba subxaana allah laakiin marka la gaadho xilligii uu eebba ugu talagalay inay burburiyaan ay waxay dhahayaan insha allahu berritoole ayaan burburin dabadeedna way tegi oo way soo nasan markay soo noqdaan ay soo nastaan ayay imanayaan mise meeshii waa sidii ay kaga tageen oo marka kan dib ugumay soo noqonin markaas ayay duminayaan oo kana way kana soo baxayaan markay kasoo baxaanna buurtaas ayay kasoo daadanayaan oo dadka ayay kusoo baxayaan marka ay dadka soo kusoo baxaan yajuuj iyo majuuj calaamadaha qiyaamaha waqt markaa xilligaa qaar badan baaba la arkayba saacaddii inay tahay waqtigii qiyaamuhu dhacayayba in badan baa la arkay oo waxaa la arkay masiixu dajaal baa soo baxay mahdigii baa la arkay oo isaguna yimi sidoo kale nebi ciise calayhi salaam ayaa soo degay oo nebi ciise calayhi salaam waxa uu dili doonaa sidaan ognahay masiixu dajaal ayuu dili doonaa muslimiintuna way ka guulaysan doontaa ka guulaysanaysaa yahuuddatan dhulka falastiin xaaraanta ku haysata xilligaas ayay yajuuj iyo majuuj ay soo baxayaan ayagoo kasoo daadegaya dhul sare macnaha buurihii iyo meeshii ay ku jireen ayagoo kasoo daadegaya markay soo daadegaan ayay wixii kasoo horbaxaba ay dilayaan noocay doontaba ha noqota ama xoola ha ahaa ama dad ha ahaato wixii kasoo horbaxaba way dilayaan qola ayaa imanaysa bad la dhaho dabariya ama buxayro yar bad yar oo la dhaho dabariya ayay soo istaagayaan biyihii bay cabayaan markaa meesha buxayrada yar biyaheedii bay cabayaan markay biyihii cabaan ayaa qoom kale oo ka dambeeya ayaa imanaya markaasay odhanayaan meesha tan beri ayaa biyo ooli jireen subxaana allah boord baa ka kacayaba meeshii ay biyihii ka cabeen marka waxaad u jeedaa sida ay subxaana allah ay u haraadan yihiin ee wixii kasoo horbaxaba aanay aanay u naxaynin ee ay kurta uga jarayaan subxaana allah sidoo kale waxay isku dayayaan inay dadka xilliga magaalada wixii kasoo horbaxaba inay laayaan kadibna leebab iyo warmo iyo waramo iyo hub iyo wixii ay markaa awoodaan ay haystaan ay cirka uku tuurayaan oo waxay leeyihiin maadaama aan dadkii dhulka joognay aan ka adkaanin kuwa cirka joogana waan ka adkaanin markaasay warmihii ama hubkii markaa ay haysteen ayaa dib ugu soo noqonayo iyagiyo dhiigli wata markaasay odhanayaan waxaan ka adkaanay oo ka awood badanay dadkii dhulka joogay iyo ciddii cirka joogtayba dhulka naga u sarrayna ayay leeyihiin subxaana allah nebi ciise calayhi salaam markankan wuu joogaa isagaiyo inta mu'miniinta ahee rumaysay way baxayaan oo waxay qabanayaan buur duur la dhaho buurtaas ayay ku gabanayaan qoomka kan dhulka markay fasahaadiyaan ee ay baabi'iyaan wixii kasoo horbaxaba ayaa nebi ciise calayhi salaam iyo ummaddaa yar intaa yare ka midka mu'miniintae soo hadhay ayaa baryaya eebbe subxaanahu wa tacaala kadibna eebbe waxa uu amrayaa mid ka mida ciidamadiisa oo ah diidaan yar nafqa waxa weeye cayayaan yar oo geela iyo saca iyo dhegaha ka nool sangaale la dhaho cayayaankaa yar ayaa subxaanallah ilaahay uu ku sallidayaa ya-juuj iyo maajuuj qoomkii dhammaa cayayaankaasuunbaa gelayay deetana cudur bay ka qaadayaan kadibna mar keliya ayay wada dhimanayaan siday u dhimanayaan koox koox uma dhimanayaan kooxdaasi marka hore dhiman mayso kooxdaasi marka labaad dhiman mayso may hal mar sidii qof keli qofku keliya u dhinto ayay hal mar wada dhimanayaan subxaana allah dabadeedna markay dhintaan ayaa nebi ciise calayhi salaam waxa uu amrayaa mid ka mid a saxaabadiisa in uu soo eego bal qoomkii xaaladoodu sida ay tahy marka dadkii oo dhan way wada cabsanayaan marka ninka ugu khayrka roon xilliga ah ayaa baxaya oo kacaya deetana soo eegaya markuu eego ayuu imanayaa dhulkii ilaahay oo dhan oo meydkoodii buuxiyey subxaana allah nebi ciise ayuu kusoo noqonaya wuu u waramaya iyagiina way soo baxayaan markay buurtii kasoo baxaan ay eebbabaryi doonaan markay eebbabaryaan ayay odhanayaan ilaahayow kuwa kan naga qaad meydkooda oo dhulkiiba waa isbedelay raa'ixadiisii subxaana allah kadibna eebba wuxuu soo diri doonaa shimbiro qoor dhaadheer leh oo la sheego inay qoortoodu tahay sida awrta geel oo kale subxaana allah awrta oo kale kadibna intay shimbirahaasi qaadaan ayay badda weyn ku taadin doonaan meydkooda kadibna roob buu eebbi keeni doonaa oo uu ku nadiifinayo oo lagu daahirinayo roob dhulka halkaas ayaa ya-juuj iyo ma-juuj ay ku marhanayaan oo lagu dilayaa oo eebbe kaga argoosanayaa kufriga iyo gaalnimada ay sameeyeen dartood waana xilligaasi waxa weeye xilliga qiyaamuhu uu qariibka yahay ee ayba saacadihii qiyaamahaba la wada arkay badankoodii halkaas ayaa ya-juuj iyo ma-juuj qisadoodii intii kusoo aroortay aynu kusoo koobi doonaa insha allahu tacaala waxa isxasuusin mudan ya-juuj iyo ma-juuj qur-aanka kariimka iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam ayay kusoo aroortay maaha wax layska odrhanayo ama la leeyahay was waa wa wa wa waa aragti aan waxba ka jirin ama meel ay joogaan oo ama dhulka hoostiida meel ay ku jiraan lama garanayo ilaahay iyo rasuulkiisii ayaa ka waramay allah baa le xataa idaa futixat ya-juuj wama-juuj wamhum min kulli xadabin yansiluun ya-juuj iyo ma-juuj marka la furo waxay kasoo daadegi meel sarraysa jiho sarraysa ayay kasoo daadegi eebaaba ka waramaya in ay jiraan oo dhulka meel ka mid ah ay ku jiraan meeshaas meeshay tahay lama garanayo allahu aclam ma china ma asia ma africa meel allaaliya meel ay tahay lama garanayo allahumba og waxaana waa qiyaamaha saacadaha qiyaamaha ayayna ka mid tahay marka qofka mu'minkaa wuu rumaynaya wuxuu yidhi allah baa sidaa yidhi rasuulkiisaasaa yidhi bes wax kale uma baahna wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu